habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabtiya bisha juun waa afar iyo labaatan sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo boggeenna internetka v o a somali com idaacadda caawana waxaa idiin haya anigoo maxamed cabdi iyo jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah taliya ku-xigeenkii ciidamada xoogga dowladda soomaaliya ee ceelwaaq oo galabta rag hubaysani ay ku dileen gurigiisa
magaciisa waa cabdirashiid barre gurraxan baa la yidhaahdaa waxaana lagu dilay gurigiisa qole gabley baa soo weerartay oo muddoadii sagaalta ay bar markay tahay isagoo guriga jiifo toban weeye wuu soonna marka isagoo guriga jiifay guriga ugu soo galeen waa inay dileen markiina way ka noqdeen waxaad kalood maqli doontaan cudurka shuban biyoodka oo maxaabiis ku dilay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo cawayska washington wararka ka imaanaya magaalada ceelwaaq ee gobolka gada ayaa sheegaya in taliyihii ururka ciidanka dowladda federaalka ee degmadaasi ceelwaaq ee gobolka gado galabtay lagu dilay gurigiisa isaga oo hurdo cabdirashiid barre gurxan oo maalmahanba howlgal ciidan ka waday degmada iyo agagaarkeeda ayaa iyadoo aan wax iska caabina aysan dhicin lagu toogtay gurigiisa oo ku yaallo meel gees ka ah degmada ceelwaaq sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha degmada ceelwaaq ibrahim guuleed aadan
saraakiisha dalka shiinaha ayaa sheegay in boqol qof ay ku dhinteen koonfur galbeed dalkaasi kadib markii roobo xoog badan oo halkaasi ka da ay dhaliyeen in dhulka dhoobaleydahi ay ku duugmaan dadku saraakiisha ayaa sheegay in roobabkan xooga badan ay dhaliyeen inay asmaan in ka badan afartan guri subaxnimadii saaka oo sabti ahayd sidoo kale dhoobada iyo dhagaxaanta ka soo hoobtay buuraha ku yaala deegaankaasi ayaa xidhay ilaa laba kilomitiro ka mid a waddada ku dharan webiga mara koonfurta galbeed ee dalkaasi shiinaha booliiska china ayaa sheegay in ugu yaraan afar boqol oo askari ay ka qayb qaadanayaan howlgalka gurmadka waxaa dadka laga saaray in badan oo ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee london ku yaala arrintaas oo la xiriirta cabsi dhinaca nabadgelyada ah kadib markii dab xoogan oo toddobaadkii hore ee lasoo dhaafay dhismo waxay ku noqdeen oo uu ku dhintay toddobaatan iyo sagaal qof dad aada uga badan dowladda hoose ee compton ee london ayaa sheegtay in dadka ay guryaha laga saaray ay u diyaarisay hoteel ka kooban siddeed boqol oo qol arrintaasi waxa ay timid markii saraakiisha dabdamiska ay sheegeen in deegaankoodu uu ahaa mid aan nabadgelyadiisa laysku hallayn karin haddiiba ay dhacdo inuu dab ka dhaco dowladda britain ayaa sheegtay in dhismayaal kale oo dhaadheer oo tiradoodu ay lix boqol oo dhismo gaarayso ay isla dhibaatadaasi wajihi karaan sida ay taawarada swiss cottage oo kale saraakiisha waxaa intaas ku dareen in dadka laga barakiciyey guryahooda aanay dib ugu laaban karin toddobaadyada soo socda ilaa inta laga beddelayo derbiga iyo riinjiga dibadda ee dhismayaashaasi
afhayeen u hadlay ciidamada dalka bakistan ayaa sabtidii maanta ayd sheegay in ciidamada militariga bakistan ay xoojiyeen howlgallada ilaalada ee xadka ay la leeyihiin dalka afghanistan tallaabadan ayaa timid kadib markii jimcihii shalay ay debley hubaysanay weerar ku qaaday saddex magaalo oo ku yaala dalkaasi bakistan jenaraal asif kafuur ayaa sheegay in weeraradan laga soo agaasimay saldhigyo ay jabhaduhu ku leeyihiin gudaha afghanistan militariga ayaa sheegay sidoo kale inay xalay howlgallo militari ka fuliyeen magaalada bishawa halkaasoo ay ku dileen saddex ka mid a kooxa argagixisada islamarkaasna ay ku soo qabteen labayo toban kooxaasi ka mid ah fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad nagala socotaanna waa v o a washington nin hubaysan oo la sheegay waa niman hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa galabta toogasho ku dilay taliya ku-xigeenka ciidanka militariga dowladda soomaaliya ee ceelwaaq kolonel cabdirashiid barre gurxan koloneelka ayaa ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala degmadaasi ceelwaaq markii ay ragga weerarka soo qaaday soo weerareen waryaheena jaamac bulo jaamac ayaa dhacdadan ka waraystay guddoomiyaha ceelwaaq ibraahim guuleed aadan magaciisa waa cabdirashiid barre gurxan baa la yidhaahdaa waxaana lagu dilay gurigiisa qole dabley baa soo weerartay oo muddo adi sagaal saac ay bar markay tahay isagoo guriga jiifa soon weeye wuu soonnaa marka isagoo guriga jiifa guriga ugu soo galeen waa inayna dileen isla markiina way ka noqdeen magaalada ma soo gelinba geeska magaaladu deganaa gurigay u yimaadeen waa xabaday baas bay ku fureen markuu dhintay inay ogaadeen dib bay haddana u noqdeen markay magaalada kasii baxeen bay xabado rideen marka xabadihii baa lagu soo yaacay ninkii markii la imaadayba ninkii waa meyd marka sargaalku masaraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya ayuu ka tirsanaa mise hadda laftirkeeda nin shaqeeya ayuu ahaa ma saraakiisha horena wuu ahaa haddana dadka shaqeey u ahaa wuu shaqaynayaba waa ciidamada meesha ninka u weynaa ninka ku xigay weye oo meesha joogay saraakiisha meesha joogtay oo ninkii ciidamada u weynaa ninka ku xigay weye guddoomiye waxaad nooga warantaa ciidamadan dableyda ee dilay ayay ahaayeen yaadse ku tuhmaysaan haddiidna garanayn wallaahi waxaa lagu tuhmayaa nimanka kolley duurka ku jiro oo nimanka shabaab unbaa lagu tuhmayaa nin kale oo lagu tuhmaya hadda ma jirto magaalada ceelwaq waxay ka mid tahay magaalooyinka goobaha colaadeed ku yaala oo ay al-shabaab ka agdhow yihiin marka sidee ayay ku dhacday sargaal howlgal ku jira in isaga oo gurigiisa jiifo ay tartiib magaalada ugu yimaadaan ku dilaan iska tagaan ayadoon wax dagaala ka dhicin walaalow dee qadarta ilaahay weeye oo horta dhimashadu waxaa weye qadarta ilaahay weeye marka sidaas awgeed nimankiina dee wuu iska daalanaa soonba ahayd subaxdii hore oo dhan magaalada joogeen isagii ciidamada isku socdeen dib buu usoo noqday marka duhur ba ahayd oo xogoo inaad inuu yaro nasto kadibna uu dib magaalada ugu soo noqdo marka tii ilaahay baa qorneed oo waa qadarta qorneed marka howlgal buu ku jiray beryahan oo dhan ba wuxuu ku jiray howlgal buu ku jiray oo magaalada dhexdeed ah iyo agagaaraha magaaladaba wuxuu ku jiray howlgaluu ku jiray marka ilaahay dartiis un weeye inay inay taas kolley qadarta ilaahun bay ku noqotay waxaad dhegaystayaasha u sharaxdaa sargaalku miyuusan lahayn ilaalo iyo ciidan weheliyo walaalow de ciidamada kolley hadda beryahan ciidamo wuu lahaaye kolley qadarta ilaahay dartiis un waaya umalaynaya kolley ciidamo wuu lahaa ugu yaraan afar qof ama shan qof baa la socotay dhimashadiisa kadib maxaad tallaabo ood ku dhaqaaqdeen ciidamada magaalada degan iyo guddoomiye ahaan wallaahi annaga wax kaloo aan ku dhawaaqna male sidii lagu aasi lahaa un baan abaabulkeeda galnay dee meeshii xabadihii markii la maqlay ciidamadii dib way soo baxeen gurigii meeshii ninkii lagu dilay bay u yimaadeen sarkaarka lagu dilay bay yimaadeen dib bay u raaceen oo raadkii kolley ciid baabuur buu ahaa magaaladu wuuna kasii baxay dee wax kaloo la qabtay qof kolley meeshii haddaysan dad buu ku arkin oo ama dad ogeysan aadus ku arkin ciidamadii dib bay usoo noqdeen ninkii sidii lagu xabaali lahaa ama falankaas un baa la galay kolley wax hadda la sameeyey oo dhaqdhaqaaq oo kale ma jirin xabaashiisii in la xabaalo mooyaane kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada ceelwaaq ibraahim guuleed aadan oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramayey waryaheena jaamac buulle jaamac
fid wanaagsan dhegaystayaal mar kale haatanna hargeysa meelo badan oo dunida ka mid ah waxaa ka socda diyaargarowga dadka muslimiinta ay ugu jiraan ciidda meelaha diyaargarowgaasi laga dareemaya waxaa ka mid ah magaalada hargeysa suuqyada laga dareemaya saameyn ayay abaarihii iyo xaaladihii adkaa ee ay dadku soo mareen ay ku yeesheen waxaa kala iibsiga iyo sidoo kale ganacsiga laftirkiisana abaarihii ayaa raad ku yeeshay sicir barar baahay ayaa iyana ka mid ah waxyaabaha ay dadka danyarta ahi ka cabanayaan waryaheena barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
ciidda soonfur ayaa looga diyaargaroobayaa magaalooyinka somalilan magaalada hargeysa waxay ka mid tahay magaalooyinka sida adkaa dhaqdhaqaaqa diyaargarowga uga socdo suuqyada waaweyn waxay dadku inta badan ku mashquulsan yihiin iibsashada dharka agabka carruurta ku ciyaarto iyo sidoo kale waxyaabo kale qofba inta awooddiisu tahay walow farxadda ciidda cid waliba diyaar u tahay haddana waxaa suuqa laga dareemay saameyn ay abaarihii dalka ka dhacay iyo xaaladihii adkaa ee dalku soo mareen ay ku yeesheen ganacsiga sida uu sheegaya cabdiraxmaan cali oo ka mid a ganacsatada dharka iyo kabahee suuqa waahin ee hargeysa walaal shaqayska walaal rabaantani rabaanadii hore rabaanadii hore aad uga wanaagsanaa dadku waa dareemaysaa inay dee ay daalan yihiin oo ay waxaan kore diib badan ka muuqato oo ay ma garanaysaa xoolihii xoolo- xoolihiina dee badankoodii ka dhammaaday dad waxaa jira xitaa toddoba boqol oo neef lahaa waxaa halka noogu yimid oo waxaan kore ay xoolihii ka baxeen waxaasoo meedhan baa walaal ma garanaysa suuqa aad ma wanaagsan inta badan wakhtiyada ciiddu ay soo dhowdahay waxay dadku ku ganacsadaan jidadka dhinacooda iyadoo hore jidadkan loogu xidhi jiray si ay dadku u helaan meel ay wax ku iibiyaan sannad kasta way ka duwan tahay waxaanay ganacsatadu ka cawdeen ciidamada booliiska oo ka daadinaya ama ka qaadaya alaabta sida uu sheegaya faysal ciise oo ah arday wakhtiyadan oo kale ku shaqaysta suuqa waxaan ka hadlaya dowladda oo naga- naga qaada maxaa dharka iyo kabahaba oo waddooyinkan aanan meelahaasoo kale aanan dhigi karin oo kale imikoo kale marka halkaasoo kale tahay oo gawaari iyo halkaasana laga soo dhiga soo wadamadiisoo imika dhinacaasna soo wadno imika halka ma dhigiba aniga hase haatee ciidamada booliiska howlgalka ku jiray qaarkood ayaa sheegay inay bannaynayaan jiidka oo aan loo galay in lagu ganacsado dadka danyarta ah ayaa ciidan soonfur ku qaabilaya cabasho la xidhiidha sicir barar keenay inaanay waxba iibsan karin safiyo qoreyne ayaa ka mid a dadkaasi suuqa wuu nagu xun yahay sixir barar baa nagu kacay waxaa laaliya waxaanu iibsan karaynaa ma jirto maxay dee baasha ayran imika haysta waxaa laga siiyey shan doolar marka dadkii wax haysta way iibsanayana lacagta haysta laakiin qofkii aan waxba haysan carruurtiisa ma iibsiin karaayo inaannu guryaha ku xidhinay way wax kala garan mayno marka dawladda waxaanu waxaanu u sheegaynaa inay doorarka naga jebiyaan inay dadka hoos u eegaan waxa weeyaan dadka xoolaha haysta uun dee inay maxay u daneeyaan maahe doolarka haysta doolarku soo gelaayo sariifka boqolka dollar ayaa maanta marayay sagaal boqol iyo soddon kun oo shilin iyadoo dowladda hore ay u go'aamisay inaanu dhaafi karin toddoba boqol oo kun hase haatee taasi aanay waxba ka hirgelin sidoo kale quutur daruuriga iyo maciishada loo baahan yahay inta badan ayaa ka mid ah waxyaabahay saamaynta ku keentay sicir bararka ka jira suuqyada magaalada hargeysa iyo guud ahaan somalilan
cabdifataax waa guddoomiyaha ganacsatada khudaarta ee suuqa waaheen waxaan weydiiyey saamaynta ay maciishadu ku yeelatay sicir bararku sicir bararka dhacay wuxuu sababay inuu jeeb kastaa uu madho waxay noqotay in qofkii soo qaadan jiray muxuu ahaye markuu toban doorar soo qaato tobankaa doorar ay u goyn jireen waxyaabo fara badan weliba baaquuga soo hadhi jiray laakiinse immika inay noqoto qudaarta oo keliya toban doolar iyo wax ka badan sicir bararka dalka ka dhacay awgeed iyo qudaartii oo dalka aan ka baxayn oo abaara ay ka jiraan intaasi markay isbiirsadeen qoys kasta waxay ku noqotay dhibaato caqabadna weeyaan Een, sicir bararku waxyaabaha uu sababa waxaa ka mid ah in xataa qudaartii maadaama xilligan aan ku jirro qudaartu ay kor u kici jirtay wax kala iibsigeedu reer walbana uu qaadan jiray adeeg fara badan laakiinse iminka sicir bararka dartii ay dadku qaataan wax yar oo lacagtoodiiba ay goynayso wax yar farkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay barkhad ah, sidoo kale meelaha diyaargarowga sida weyn ciidda loogaga jiro waxaa ka mid ah xaafadda isley ee magaalada nairobi ay soomaalidu degan tahay ganacsigana ku haysato wariyaheenna maryan maxamuud barre maryan qalanjo ayaa warbixinta noo soo dirtay iyadoo dunida islaamka diyaargarowga ciidda maalmahanba laga dareemayey ayaa xaafadda islii iyo guud ahaan magaalada nayrobina waxaa muslimiinta ku sugan ee ay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ugu jiraan maalmaha ciidulfitriga oo wakhti kooban kadib muslimiinta dunidu ay u dabaaldegi doonaan suuqyada waaweyn ee xaafadda islii oo diyaargarow xoog leh maalmahan aad looga dareemayey ayaa saacadihii ugu dambeeyey dukaameysigooda ku jira daahir nuur jaamac oo ka mida ganacsatada dukaanlayaasha ah ayaa ka mid a ganacsatada aanu la kulannay ee nooga waramay dhaqdhaqaaqa suuqa iyo sida dadku ay u dukaamaysanayaan ciidan si fiican dadku adeeganayaan xaaladdu waa fiican tahay maasha allah si wanaagsan baa dadku ciid usu dhoweynayaan Eh, ka- ganacsiga iyo kala socodkiisana waa wanaagsan yahay maasha allah inkastoo sidii hore oo aan macnaha haajirna aan ahayn haddana waxaan rajeeyaynaa waxaan xoogaa dhaqdhaqaaqu ma xuma oo wuu noo fiican yahay maasha allah
xanaan cali maxamed oo ka mid a dadka iyaguna suuqa usoo dukaamaysi tegay ayaanu wax ka weydiinay dareenkeeda ku aadan dukaamaysigeeda ciidan dareenkayga maasha allah waa ku faraxsanahay ciidul ciidda alxamdulilahi rabbilcaalamiin bisha barakaysnadna inoo soo dhammaato ilaahay anaga aqbalo aa maasha allah soo adeegtay qarriyo shoobinaa soo gata maasha allah waxaana ugu diyaar garoow laakiin waxaa kasii jeclaan lahaa inaa ilmaheyga iyo hooyaday la iido maasha allah xamara ku iidooyaan ciid wanaagsanaa le ayaga maadaama caruurta waddooyinka ay aada ugu mashquulsan yihiin iyaga oo ka iibsanaya alaabaha ay maalinta ciidda ku ciyaari lahaayeen amba waalidiintoodu way u iibinayaan sidoo kalena meelaha cillaanka dumarka loogu mariyo ayaa safaf dhaadheer waxaa loogu jiraa xiliyadan oo kale meelaha sidoo kale macmacaanka lagu iibiyo ayaa iyaguna ka mid ah xiliyadan goobaha aadka mashquulka u ah ee ka faa'iidaysanaya xiliyada ciidda mariin maxamuud barre v o a nairobi
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxda midooda yurub ee ku shirsan magaalada bruxelles ee dalka beljimka ayaa isku raacay inay si weyn isaga kaashadaan dhinaca gaashaandhigga iyo sirdoonka xilli ay yurub ka dhaceen weeraro argagixiso oo isxigxigay laakiin wax horumar ah kama aysan samayn hogaamiyeyaasha wadahadallo ay sidoo kale ka lahaayeen caqabadaha kale ee horyaalla oo ay ka mid yihiin kabixitaanka britain ee midooda yurub iyo mashaakilo dadka soo galowga ah in ka badan siddeetan iyo kow kun oo qof ayaa ka tallaabay badda mediterraneanka oo gaaray qaaradda yurub sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ee socda ku dhowaad laba kun oo kalena waxa ay ku dhinteen intii ay safarka badda ku soo jireen wariyaha v o eda henry richwell ayaa warbixintan ka soo diray london waa kan maxamed cabdi xasan oo inoo soo jeediya iyadoo dhismaha ay dusha ka saaran yihiin askarta shiishka toosan gawaadhida gaashaamana ay reeraha ka joogaan xarunta golaha midooda yurub ayaa hogaamiyaasha isbahaysigu ay kulan ku yeesheen magaalada brussels ajandahooda waxaa ugu horreeya arrinta amniga madaxa guddiga midooda yurub jean claude janker ayaa sheegay in hogaamiyaashu ay isku raaceen in iskaashi weyn laga sameeyo arrimaha wadaagga sirdoonka iyo kharashka ku baxa gaashaandhigga We are spending half of the military budget of the US, but our efficiency is one of 15%.
waxaan miisaaniyadda militariga ku bixinaa kala badh waxa maraykanku ku bixiyo hase yeeshee waxtarkayagu waa boqolkiiba shan iyo toban marka waxaa jira baahi ah in wax la wanaajiyo arrintaasna waa ta aan maanta go'aanka ku gaadhnay ayuu yidhi dibadda dhismaha koox muusikada tunto oo qaxooti ah lana baxday suuriyiintu hibo ayay leeyihiin ayaa farriin u diray madaxda midooda yurub ee goobta ku shirayey iyagoo u sheegaya inay u istaagaan xuquuqda qaxootiga yurub oo dhammi kama soo wada horjeeda qaxootiga guddiga midooda yurub ayaa tallaabo sharciga ka qaadaya dalalka hungari poland iyo jamhuuriyadda jek diidmadooda ku aadan qoondada qaxootiga ee uu dal walba qaadanayo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo markiisii ugu horreysay shirmadaxeedka ka qayb galay ayaa sheegay in yurub ay eegi doonto sidii ay wax uga qaban lahayd meesha dhibtu ay ka soo bilaabanayso waxa uu sheegay in tani ay tahay caqabad muddo dheer qaadanaysa xalkeeduna uu yahay mid muddo dheer qaadanaya kaas oo ah in la xasiliyo afrika bariga dhexe iyo bariga dhow marka caqabadahaas dhinac layska dhigo waxaa jira rajo wanaagsan oo ururku muujiyey sida uu sharxayo brofesor anand menon oo ka tirsan king college oo ku taalla magaalada london
So all that looks good, but what I would say is the fundamental structural problems that confront the European Union, whether it's the migration crisis, whether it's the Eurozone crisis.
eurozonku mar kale wuu korayaa marka waxaasoo dhammi wax wanaagsan buu u muuqdaa hase yeeshee waxaan odhan lahaa in dhibta yurub haysata haddii ay tahay muhaajiriinta haddii ay tahay dhibta midooda yurub ka dhex jirta amaba dimuqraadiyadda dib u guranaysa sida dalalka hungari iyo poland waxaasoo dhammi weli uma eka kuwo la xaliyey wayna soo noqnoqonayaan ayuu yidhi shirka waxaa sidoo kale lagaga hadlay bixidda ay britain yurub ka baxayso hogaamiyaasha midooda yurub ayaa arrin meeshii laga filayey ka hoosaysa ku sheegay sharaxaad ay ra-iisul wasaaraha britain teresa may ka bixisay sida ay noqonayaan xuquuqaha muwaadiniinta reer yurub ee britain ku nool kadib marka dalkaasi uu ururka ka baxo aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryahayga maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobayey warbixintii henry richwell laba maxbuus oo ka mid ahayd maxaabiistii ku jirtay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa gudaha xabsiga ugu geeriyootay cudurka
nagaraalehada dhegaystayaal warbixintaas oo wariyeena xasan kaafi cabdiraxmaan qoystay hadda aad maqlayseen waa warbixin ku saabsan in laba ka mid a maxaabiisba xisbiga waa xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho lagu soo waramayo inay u geeriyoodeen xanuunka shubad biyoodka oo ka dilaacay xabsigaasi mar kale aan ku noqonno xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo magaalada muqdisho laba maxbuus oo ka mid ahayd maxaabiistii ku jirtay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa gudaha xabsiga ugu geeriyootay cudurka shubanbiyoodka iyadoo sidoo kalena ay jiraan maxaabiis kale oo cudurkaasi la ildaran sida uu v o a u sheegay taliyaha xabsiga dhexe aadan xuseen kulmiye maxaabsiga xalay laba laba marxuun ayaa ku geeriyootay ma garat hadda waktigoodoo dhammaaday infaakti waa loo dadaalay xabsigu caafimaad buu leeyahay waa loo dadaalay waa loo dadaalay markii dambana de waktigoodoo dhammaaday waana geeriyooday waa gartay xanuun noocay u dhinteen xanuunku waxa way xanuunka loo yeelay shubanka abaa shubanbiyood wax badanna waa laga qabtay wax saas u culusna ma ahayn xaaladda xabsiguna hadda waa caadi xagga caafimaadka ma garat aada iyo aad marka ma jiraan maxaabiis kale oo cudurkaasi shubanbiyoodka ee labadaasi marxuum ay u dhimatay iyaguna uu hayo waa jiraan kuwa ka raysta oo badan baa jira hadda waxa uu hayaa kolley waa dad yar weeye laba qofood iyo wax nuucaasa oo hadda iyaguna caafimaadkooda fiican yahay meel caafimaad oo insolationa loo sameeyey halkaasaa isku daaweynayaa sariiro iyo daawo iyo dhakaatiirba waa la joogaan ma garat maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hareeyey xanuun uu ka mid yahay shubanbiyoodka iyadoo inta badanna maxaabiistu ay cudurkaasi ka raysteen halka qaar kalena uu weli hayo waxaana jirta xarumo caafimaad oo maxaabiista looga dhex sameeyey gudaha xabsiga halkaasoy ku booqdaan kooxo dhakhaatiira oo loo yaqaano dhakhaatiirta guurguurta waxaana marka laga soo tago xanuunka shubanbiyoodka maxaabiista horey looga daaweeyey noocyo ka mid a xanuunnada ku yimaada indhaha waxaana jirta in qalliin indhafiiqis lacag la'aana horey loogu sameeyey maxaabiista taliyaha xabsiga dhexe ee soomaaliya ayaa dhinaca kala sheegay in maanta hay-adda hormuud foundation ay maxaabiista xabsiga dhexe u keentay dhar ay ku ciidaan taasoo ay maxaabiistuna aad ugu farxeen saacaddan hadda waxa way dhar ciidaan ugaydaan ku yidhi macawiso sabara iyo fuhaanado iyo adduunyo oo ay ku ciidaan hadda waxaa ka soo kolaysay hormuud ayaa waxay u keentay dharka macawisaha iyo fuhaanado ciidda awalna waxay u keeneen xilligii inta rabadaanka lagu jira timir bariis maxaanku yidhaahdaay xoolo loo qalay adduunyay u keeneen ma garad aayaddaas aaday u taakulaysay dhar bay u keentay gabdhahana dhar bay u keentay aayad kale oo leedaha c c c c w oo haweenka ah c c w c ayaguna haweenkay waxay u keentay maalin hore dhar ay u keentay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste halkaad kala socoteenna waa washington dhegeystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa iyo caweyska iyo washington saare ciidla nuur ayaa inoo haysa
waxana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laantaaf soomaaliga ee c o a ramadaan kariim ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay kulli caam wa antum bikhayr waa caweyskii ugu dambeeyey bisha barakaysan ee ramadaan ee sanadkan labada kun iyo toddobiiyo tobanka waxaan idiin hayaa sheekooyin iyo qodobo aad u xiiso badan oo aan hubo inaad in badan qosli doontaan bisha ramadaan dadka muslimiinta intooda badan intooda awooda bisha barakaysan ee ramadaan inta lagu jiro dadka muslimiinta ahi badankooda gaar ahaan intii awoodaa way soomaan waxaa isbedelo saacadihii wax la cunayey xilliyadii la seexanayay oo dadka qaar ayaa habeenkao dhan soo jeeda ama cibaadaha ku soo jeedaan ama camalkala ha qabtaane haddaba dad badan ayaa bishii barakaysneed ee ramadaan sheekooyin aad u qosol badane ay ku dhacen qisada aynu ku bilaabaynaa waxay ku dhacday nin odaya oo magaciisaannu ku soo gaabinayna aw xasan aw xasan waa nin reer magaala da'diisu ilaa konton ayay madaxa la gashay magaalada aad baa looga yaqaanaa waa nin ganacsado ah geesta kalena waa nin dadka yaqaanaa ay ku tilmaamaan inuu yahay nin dhowrsan oo afkiisa iyo adinkiisaba laga nabad galay waana nin xaas leh balse aw xasan arrin la yaab leh ayaa ku dhacday qisada aw xasan waxaa inoo haya nin dhallinyaro ah oo ka ag dhowaa meeshii qisadaasi ama dhacdadaasi ay ku qabsatay aw xasan aan barnaamijka caweyska washington ku soo dhoweeyo cabdifataax sheekh nuux jaamac dabshid oo haatan ku sugan magaalada florence ee gobolka kentucky ee dalkan maraykanka cabdifataaxow soo dhowow saaraay aad iyo aad baan kuu salaamayaa aad iyo aadna waan kaaga mahadnaqayaa inaad caawa barnaamijkaan marti u ahay sahraay ninkan aw xasan nin ay saaxiib yihiin ayaa casuumay oo afur u sameeyey waan gartay mar markaa cashadii markay afurkii dhammaysteen ayay haddana cashadii u diyaar garoobeen waa tay way casheeyeen cashadoodii bay dhammaysteen waan gartay intaa kabacdi bay u diyaar garoobeen inay qaylaan kadibna qaadkoogii bay iska qayleen qaadkoogii bay dhammaysteen haye qaadkii markay dhammaysteen mhm markaa qaadkii markuu ka luqluqday buu isku diyaarinaya inuu gurigiisii tago haye marka ninkii ay casuumay casuumadda u sameeyey ayaa ka odhanaya aw xasanow yartan aan adeerka u ahay xaafadoodii ku tuur haye waad isku dhowdihiine waaye inanta raid siisii inanta reer siisii buu ihi waan gartay aw xasanaha waraarsan buu ihi haye yartu waa waa dhalinyaradan dambe waan gartay maasha allah quruxna ilaahay waa u dhameeyey waa ti yaroo shidan yaroo shidan oo qalanjo oo indhawaawey sahraay
waan gartay oo qacdaad indhaha ku siisaba sida korontada leyrhka wadnahaaga u gelgelaysa wax kale kuma garatide waa tahay ninkii aw xasan inantii wuu soo qaadaya haye aw xasan marka kolba hoostu ka ereegaya maasha allahda ayuu hayaa sahraay mararka qaarkood hoos buu ku yara xadaya wuxuu leeyahy alla adeer maxaad quruxla soo koraysaa niyaddu iska leeyahy mise afku toosu gaga leeyahay may niyaddii iska leeyahy afka kama odhan kara sahraay dee le adeeray u sheegi doontaa adeeray u sheegi doonta hoostii iska leeyahy alla maxay quruxla soo koraysaa waan garta laakiin sahraay marnaba hunguri kagama jiraaw xasan inantaa uu soo qaaday waaye laakiin wuu qushuu wuu si fiican ayuu ugu qushuucsan yahay haya
haddaba inantii iyo ayaa u xasan ka odhanaysa adeer aw xasanow aan hodheel yaroo hodheel hargeysa ka mida hodheeladan waaweyn ayay ka odhanaysaa adeer biise yar aan ka sii qaato oo tiika wey aan ka dhigto haye
aw xasan waa nin iska waa nin mirqaansan oo qaad imika ka soo kacay haye laydhna sahray uu iska yaro doonaya marka qaadka laga soo kaco qofka inuu iska yaro laydhsado uu jecel yahay waan gartay marka si fiican buu ka odhanaya adeer buu ka odhanaya waxbaha safaari garaysane Hahe.
ama waxba tugo waxba tugo aa ka dhigan adeer halkaagan iskaga cun buu ka odhanaya anna waan ku sugiye anna waan ku sugaya waktigaaga qaado ka odhanaya aw xasanna dulqaad badana haye aw xasan waa nin dulqaad badan laakiin saara aw xasan wuxuu u baahan yahay inuu hawada ayreera qaato isaga waa u dan isaga dambaa ugu jirta inta inanta biidsada cunayso isna laydhaas ka yara qaadan ayuu laydha qaadanaya waan gartay sahraay miis banaanka yaale ayay wada fadhiisteen aw xasan iyo inantii haye bal sahraay isla doorasho ilaahayba ama amarka ilaahay siday u dhacdayba Hahe.
aw xasan aw xasan xaaskiisii oo aan baryaha iyo baryaha aan hudhaal ayman ayaa habeenkaa lagu casuumay isla hudhaalkan waa hoteelkan ay cashada ka qaadanaysa inantu ay biidsada ka Waa cunayso isla ho- isla hoteelkan ay inantu biisada ka qaadanayso ayuu ayay gabadhiisuna caawa marti ku tahay oo lagu casuumay war bal martidaa goorta xun socota eeg haye
taasaaba isla doorasho ilaaha waan gartaa sahraay waxa sahraay inan gabadhii inan ay saaxiib yihiin oo casuumadda loo wada fadhiyo Hahe.
ayuunbaa arkaysa ninkii aw xasan oo halkan bahal inan oo qurux badan la fadhiya cajiib markaasay odhanaysaa alla hoognay alla hoogay markaasay odhanaysaa naayaa isagoo odag iyo caawa bidhbidhaha shidanaya
haye sahraay marka la yidhaha bidhbidhaha u shidan waa markuu ninku magaranaysa gabadh aanu qaban uu la socdo Cajiib.
ama ama gabadh aana dee meher kugu xidhna inaad la socoto hahe gabadhii uu xasan qabay baa sahray markaaba isa qac ku siinaysa waaye bellankii ilaahay waaba odagayga oo xasan oo halkaa fadhiya oonay kaba qasnaynba
oo biidsa lagu ag raamsanayo oo biise lagu agraagsanayo markaasuu sahray weliba siduu da u fadhiyo ees cala aad yaabayso haye
dhowr jeer ayay qiirootay oo eegtay markaasay tiri malaha isagii ma aha se- bellankii ilaahay waaba aw xasan oo biyo ismarin waaye sahraay halkaa arrintii markay maraysa xaaladdu faraa ay ka baxday xaalka gocaanka hadal buu isku bedelay inantii saaray biisadeedii bay iska cunaysaa adduun ma hayso Hay.
halkan bay raamsanaysaa waaye aw xasanow reer maa tahayna maba isoranba oo xasan oo mabay wareysanaysana waa ka halkan iska hodhaadhinaya hawada naacawdu saa ugu dhacayso allah ya cisak haye wasaare halkaa markay arrintu marayso xaaladu faraha ka baxday wax kale kuma garatide waaye ninkii aw xasamo wuxuu ku warhelay wasaare iyadoo kararka laga laalaado waxbaa ku habsaday ka inantii yarayda halkan fadhidayna laba hadii hablood ee saaxiibka yihiin baa show halkan gebigeegiiba ku soo ururay boolis iyo wax ma la dalbaday maxaa boolis la dalbanaya isla gaadhayba waa daqiiqada gudahooda waxaas wasaare kalarkaa laga laalaada naqaskaa ku dhegsan haye hal kelmad baa laga hayaa waan garta balankii ilaahay aw aw taabac ba adeer waa balankii ilaahay aw taabac ba adeer waa saaray ninkii aw xasan sagaal iyo toban jeer ayuu dhaaranayaa oo dee yaa dhegaysanaya sawaxanka qaylada iyo buuqa waad aragtay dadkuna markay meel wax ka dhacaan waa lagu soo wada ururaa aada iyo aad saaray biisadii iyada iska daayana calfatee miiska hoostiisa ku dhacday
haye meesha xaaladdu waa qasan tahay waan garta saaray xaaladdu intaa kuma ekaane markii laga jiiday ee gabadhii laga qabtay gabadha sidii kuma ekaane intay dibadda u baxday ayaa gaadhigiisiiyo halkan baarkinka yaalay ay afartii muraayadoodba digada ka dhigtay aa waan garta markaasay markay digada ka dhigtay haddana iyadoo aw xasan lagu urursay intay ku soo noqotay ay ku tiri haye waa inooyo gurigii weli waxba kumay gaadhine sidaasay tii xisaabina dambaysaa ood weliba gaadhigiina
saasay xisaabina dambaysaa saaray arrintii way adkaatay xaaladii laakiin waxay ku dambaysay Hahe.
aw xasan raggii casuumeye saaxiibadihii ahaa iyo ninkii gabadha adeerka u ahaa dhammaantood inay gartii soo galaan oo nin oy raggii dhammaantood ku dhaartaan Hahe.
in ninkan aw xasan gabadhan wax alliyaaliyo wuxuu ka damacsanaa aanay jirine uu ina yaroo uu aw jaamacadeeru yaho uu soo qaado ay tahay marka xaaladii sidii baa lagu dhameeyey laakiin waxaa cajiiba sahraay hahee ninkii aw xasan ahaa horta afur dambe iyo casho dambe uu ka xanaaqaa iyo reer dambe oo wax la soo cunuu gurigooda iyo reer tago dambe oo uu wax la hadlo waxaa laakiin ugu sii cajiib badan ninka aw xasan haddaad ku tira aw xasano masaajidka igu yaro tuur hahee aw xasan muraadaha inta dalacdu ka horreeya ma tagsiil ayaad ii haysa walle waxbaa qabsaday ninkii odayga ahaa aad baad u mahadsan tahay cabdifataaxow ragga jabay bisha ramadaan ma yare eh bal qisooyinka ramadaantii dhacay aynu hore ugu sii soconno eh khadar cabdi cabdilaahi oo inta badan ururiya sheekooyinka maadda iyo qosol kale khadar hore ayaad barnaamijka caweyska washington ugu maqasheen isagoo sheekooyin ehel ama asxaab ku dhacay inala wadaagaya balse caawa arrinku sidaasi wuu ka duwan yahay oo khadar wuxuu inoo hayaa sheeke isaga laftiisa ku dhacday khadar cabdi cabdilaahi oo ku sugan magaalada vienna ee dalka austri kusoo dhoweeya barnaamijka caweyska washington khadar saaray aad baa makora kuu salaamaya adiga iyo bahda v o a iyo dhammaanba dhegaystayaasha waxaan jeclahaa caawa saaray sheekaarkii ay ku dhacday em, bal inaan maxay ahayda idinla wadaago adiga iyo maxaa dhahday dhegaystayaashaba waan garta Een, rabanadii iigu horreeyey oo lo- laba kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii adigu ahaa meelaha ahaa ayaa oo ahayd beri igu horreeyay aan- aan aan soomaba ayaa waxaa soo dhawaa waktiga afurkaa soo dhawaa dabeetana afurkii baa ii hor hor yaalay een, guriga t v ina ma oolin een, maxaa dhahdaay dee facebook aad kusii maadaalisa amaba internet iyo social media waxaasina ma jirin moogtaha waan garta dabeedna afurkii anaga isdaawanayno wii hor yaalay oo mataqaanaaye een, aniga labada qo- qora qolka macnaha ku wada jirnay aada iyo aad dabadeed markaasaan ka eegaayey oo dabcan aan daawanayey oo isdhexgeesoolihii bartaa ka eegaayo timirta iyo quraaca iyo waxyaabaha kale agyaayaan lama muuqan isagaa si gaara igu mu- muuqday moogta waryaa sambusaha cunada saad isku haysay afurkiina cabaar yari ka harsan yahay in yarin ka harsan yahan see toro yaa remote bent hayare daqiiqadaha ka haraya ku dhaafiyaba hahee ayaa dabeedna waxaa dhacday een, maxaa dha- saacadda markaa gacanta kuma hayo dabcan oo mataqaanaaye aan xitaa dee eegayo maayo laakiin cidaadaan qiyaasayo waan garta marka dhagahaygu way taagan yihiin oo waxaan dhegaysanayaa de wixii cidee ba- codka baxaan dhegaysanayaayo de masaajidka eedaankiisaan la socdaa moogta haye
camalaanida way haystaayo warigan dee baalkii quudaya eegaayo meel kaleba eegaayo hawl kale ma hayo waan garta waa isku soo fakarnay cidaan iska helnay maxay anigii anigii afar dabadeetana saan u eegaayey ee aan maxaa dhahdaay isha ugu hayay ayuunbaa hal mar dameer baaciyey haye meel durugsan kaciyey oo goor maxay hayday xiliyada dee afarkii soo dhow yahay waan garta dameer khayraad iyo dameer shaydaan wuxuu ahaaba horta markii uu qeyliyey ama maba ku maxay hayday usii hu- fiirsanin oo ma hubsanin ee xabadiisa ambusi ugu soo horreysay xaggayga soo xigtay hahee ayaan xaflayd afkaa geliya hayo dhan dala bilaa hadal baan u xareeyey
oo waad cuntayba xabadiisan busoo caynkeedii allah u naxariisto soo cararaysa furcadoonta markay gashay
haye ee uu aada igu horreysay ama afka baan geliyey baan dabeetana raamsadaan liqay buu dabeetana markuu soo maarata kaar qaatay ee wareegii labaad ee aan u markala oranay dabeetana marka dambe haddana i- aa haddana oranayaa mawt
mar dambaad jugta ku war heshay inuu wuxuu dameeriyano eedaankii ahayn wareegii labaad markuu saa u xabaystay baan dabeetana gartay waxaa qaylinaya inaanu ahayn maxaa dhahdaa wadaad eedaame u yahay inkaarqaba dameer ah hay
dee xabadoo sambuusa igu tagtay markaasaan isbarqabtay soonki miyuu jabay miyuu maxay haday baaba'ay miya wax allaala waxaan ku hadlo waa gartay xaasadii waxa uma sheegi karayo oo waa waxaa eedaanaya waa maxay iyo mayaa la eedaay midna maan odhanin hay waad iska shuurisa waan ishuuriyo waan isjaabiyey horta horta xabadii sambuusa ahayd dameerkii iyabaa la hadaaye mataqaana waxba ii tareeno dee rabaan soonka igu sii adkaa oo mataqaana daqiiqadii ugu dambeeyey ahaa waad oo karaar mataqaana- jabtay ayaan karaar jabay oo naftoo meel fog sii socotay oo oo mataqaana dee iba sii macsalaamaynaysay hahe
ayaan xabadii sambuusa kusoo sabay moogtahay waa gartay waan ku yidhi balukaada iyo daqiiqadaa kaale eedaankii xabadaa kusii sugo haye marka dee ilaa hata saasaa xasuustaa dabeetana waxaan ku yidhi dameerkaasoo markaas waxaan ka fikiro isweydoonshi waa dameerka nihow baa tixitaa mataqaana la oran jiray calashaan shaydaan baa isu sawiro oo uu qayladan iyo waxaan ka keeno moogtahay hahe bisha rabadaana raba shaydaankii waa tan la xidhay hahe dameerkan baasee qayliyey ee saacadan weliba qayliyey maxaa ka dhawaajiyey maxaa ka dhawaajiyey uu la qayliyey moogtahay wallee khadaro waxbaa ku qabsaday annaga iyo dhegaystayaashu waanu kuu cudur daaraynaa maadaama ay ahayd ramadaantii kuugu horraysay ee aada soonto la yaab maad lahayn waa hagaag ciid wanaagsan baan idin leeyahay dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan barnaamijkan caweyska washington markii aan diyaarinayay waxaa istuudiyaha ila joogay ismaaciil xuseen farjar ismaaciil wuxuu ii sheegay inuu ka warhayo urur dhan oo caalami ah oo caashaqu ku wada dhacay oo dunida daafaheeda kala jooga oo haddana ku midaysan ururkaasi caashaqa ismaaciil wuxuu ii sheegay in ururkaasi magaciisa la yidhaah naafada caashaqa ee adduunka markaasaan idhi warbal naafadaasi ii faahfaahi wuxuu iigu jawaabay ninkii ururka aas-aasay baaba jooga oo aan arrintaasi ka waraysanaya waa cabdirasaaq xaamud caydiid jaylaani aan cabdirasaaq weydiiyo n cabdirasaaq horta kusoo dhowow ciid mubaarag marka hore ismaaciilow ciid walcaafiya walaal aadna waan kuu salaamayaa waxaad koox u samaysay n heestan naafada caashaqa bal horta heestaasi sheekada ay ku timi ee kugu kaliftay inaad eh, hal abuurto maxay ahayd macnuhu horta heesta een, magaalada hargeysa la yidhaha baan ka baxay magaalada budca la yidhaha baan ku socday xaajo qoysun baa iyada qudheeda aan ugu socnaan saaxiibna leeyi Ee, markii aan magaalada ee, budco xaajadii kasoo dhammaynay aniga saaxiibkay een, xaajiyadiisina ay nala socoto iyo caruur ay haysataa ayaa magaalada sheekh la yidhaah een, dowga markan sheekh soo dhaafnay ayaa waxaan jawigu iska deganaa waxaan fara badan may jirin ayaa ee, qoyskan aan la socday een, aada een, ilmo yaroo kamid ah taadi u dejiyeen dabeedna yar gulaangurisa buu watay ee, ilaahay badankeeda leeyahay way kala yaro garteen adigu meesha caddo badanna way jirteen inay waxoogaa ku yaro nagaadaan in yaroo ay ee, iskaga yaro sheekaysano dhammaantayo bajaaj yar baa ismaaciil oo halkan istaagnay meel halkaasoo kale u jirta degan bajaajta waxaan ku aqaanaa inay magaalada dhexdeeda uga shaqaysato meeshu waa burti sheekh meeshaad ku aragtay maskixiyan baan isku weydiiyoonisiino bahashan yari meeshan maxay ka qabanaysaa waa sideen abuurta inay soo korsato haye waan u dhawaaday shiraaqeeda yaree dhakada ayaa qof intuu shiraaqeedaaba isku ridayn dhalinyaribu dhakada dhabarkiisana birta yar baa haysa labadiisa cagoodna waxay ka laalaadaan birtan yaree kale xagga hore Een, waan salaamay dana markaan salaamay buu igu yidhi war naga tag ana wareerinayna maxaad ahayd ade buurtaa cidladaaba bini-aadmigaanu ka nimay haye inaan arkay qof yaro kacsan inuu yahay een, deedna salaantaan ku celiyey markaan arkay inuu cadaysanyay baan iskaga dhaqaaqay deedna hadalkayga waxaa kasii mid ahaa markaan ka dhaqaaqayay intuu jacayl ku wada dhacay bay buuraa iska daadeen balafaaga si dilin haye haye haye haye markaan ereygaa ku yidhi ayaa hadalka ereygaa dartiiba hadalka noogu bilaabmay yaa kugu dhigu jacayl baa hayaaba sidaa luquntoo keliya iga soo tilaacay waxaan ku yidhi buurtaa cidlada ama waaliin baa ku keenaysa iyo qof aan miyir qabin ama xaalad kale oo stress baa ku keenaysa markaa qaateenu ninkii hadalkaa noo bilaabmay nin dhalinyaro anuu noqday magaciisa ma magacaabay isla waxaa ku dhacay ee, gabadh iyo uwadayo hayso ayaa nin gabadha ay walaaliyiino wadaadi ka kaxaystay intu malow een, arrintooda diiday iyo isqabidooda dabadeedna ee, xilbalooda yar buu lahaa ninkan odaygiina dabadeedna waa ka kaxaystay magaalo kaluu kala tegey arrintaasaa deedna muruge iyo dhib ku haysay arrintii fiican igaga sheekeeyey iyo aada u weyn baan uga dareen qaatay waan ka xumaaday isaga tala fiican baan siiyey oo ah inuu waktiga gacamtii haynta ugu weyn uu haystaa waktiga tay waktigana haddii uu shalay tolo geliyey siduu gabadhan u heli lahayd sida ubad ugu yeelan lahayd maantana sidii u heli lahaa iyo siduu isagu isu sixi lahaa haddii uu geliyo inay wax badan u suuroobayaan qadarka ilaahay kasoo koona in bini-aadmiga ilaahay ugu qiimeeyo dadaalkooda iyo waxay la yimaadaan wax ninkaa markii dambe adigu arrintiisa ismaaciila waan la dhamaynay anugu magaciisaan ka qabtay telefoonkiisaan ka qabtay magaaladan imi waan u raadiyey ciddii aan isnaha waxbay ka qabanaysaa nin iska danyara buu ahaa cidaan anagoo asxaabnahay oo arrintana looga garaabayaan ugu diray arrintii ninkaasi wuu dhammaatay waxaan xasuustaa xataa beribo inta aan soo wada hadalnay ka saaxiib laayaan magaalada hargeysa iminka ka shaqaystaa waan gartay arrintii habeenkaa goobtaa ayaan isini ninkan iyo qof kastoo wax jeclaaday maxaa ka dhexeeya inaan wax ka dhexeeya oy wada leeyihiin jirin waxaan gartay inuu daran yahay ciidanka tababarkaa ka dhexeeya culimada kitaabka iyo barashadiisa hadee ka dhexeeya axkaamta fanaanka luuqa iyo heestii musikaa ka dhexeeya macalinka wax dhigidta iyo qalinkaa ka dhexeeya kuwa kubadda ciyaara baashaayara caaga ka dhexeeya gruubkan maxaa ka dhexeeya sidee la isku idhaahdaa haye taas waay baan ismaaciil u yidhi naafada caashiqee adduunka ma tahay mid kamida naftaada ama qeybta wanaagsan kaga jir ama qeybta dhibaateeye kaga jiro horta ma ka mid tahay naafada caashiqee adduunka marka dhakhtar jacayl baad noqotay taasi dhakhtarkii jacaylkaad noqoto markaa Eebtaasi.
xaggaa eegtay wallahi nin daktarka jacaylka nin maxamed cali kaariyana waa qaanaa ninkaasaan ninka hubiya laydhaa iyo ninkaada aad baan heesahooda ula yaabaa siday u sawirayaan iyo sawirkooda iskuma tilmaami karo marka aan dee raggii hore eegayo iyo rag imika joogaba markaan tooda eegayo ha anigu isuma garanayo waan waan dib baan u joogsanayaayo laakiin haddana taagtayda waxaan u gartay in meeshan gruub looga baahan yahy in magaca bixin looga baahan yahay ah waxa ninkan iyo rag badan oon garanaya ka dhexeeya oo adugu niman badani niman ay ka mid yihiin magalaaan isiri maxaa dadka ka dhexeeya adeerka maxaa maxaa eh, dadka buhaanada afka soomaaliga iyo soomaalida oo dhan ka tirsan jacaylka ka hadla iyo dadka qaada ee wax jecel iyo fanaanta wax jeclaada iyo shicibka dadka caadiga wax jeclaada magaca ka dhexeeyaan raadiye marka naafada caashiqa ee adduunka ma tahay mid kamida naftaadu ayaa heestan laydhaah miyo niyadaada degay jacayl ku nagaaday weli oo su-aalah intima digaaga miyo ku nastaadanbiga jacaylka miyaad la nooshay fanaanka mursal muuse ku luuqeeya marka dhegaystayaasha ayaynu u saari doonaa een, codkaas mursal muuse iyo heestaas naafada caash koley anigu heesta waxaan kaga helay ereyadoo ninkaasi isticmaalay naafada caashiqee adduunka ma tahay mid ka mida naftaadu markaa bal waxaan doonaya idinkuna inaad ila wadaagtaan
miyuu niyadaada degay jacaylku nagaaday weli intuu nabdigaaga nabdigaagayaan miyuu ku naastaa qalbiga jacaylka miyaad la nooshahay jacaylka miyaad la nooshahay nafada caashaqee adduunka ma tahay mid ka mida naftaada naftaada ma tahay mid ka mida naftaada nafada caashaqee adduunka ma tahay mid ka mida naftaada naftaada ma tahay mid ka mida naftaada
waa hagaag guud ahaan barnaamijka caweyska washington caawo waa naga intaa waxaan idinkaga tegayaa dhankayga ciid wanaagsan kulli caam wa antum bikhayr
ciid wanaagsan sida ay zahre ciidla sheegtay dhegaystayaal waa maalintii beri waxay noqonaysaa maalintii koowaad ee ciidulfitriga waxaan dhammaanta idin leenahay ciid wanaagsan waxaa stuudiya hadda nagu soo biray madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yebrow cabdiraxmaan marka hore soo dhowow dhegaystayaashii waa afrika iyo adduunka o dhan way naga dhegaysanayaan haye maxaad odhan lahayd
maxamedow ciid wanaagsan baan leeyahay imikan buu nagu soo biiray warka sheegaya in ciiddii ay berri tahay oo si rasmi ah wadanka sacuudiga bishii looga arkay saa daraaddeed ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhegaystayaasheeda meel walba naga dhegaysanaya waxaan leenahay ciid mubaarak allaha naga dhigo kuwii nabad ku waara ee ciidan ciideedana nabad ku gaara barnaamij gaar ah oo ciidda ka hadlayana berrita oo axada ayaad dhegaysan doontaa oo noo geli doona halkii wicitaanka ay uga barteen dadku mar kale waxaan leeyahay ciid mubaarak aad baad umahadsan tahay madaxa laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan yebrow oo tahniyadii ciidda nala wadaagaya dhammaanteen annaga iyo dhegaystayaashaba waxaad weli nagala socotaan v o a washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo wariyaheena london ridwan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku waraysanayo wasiirka cadaaladda dowladda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji oo ku sugan stuudiyaha v o e-da ee magaalada tan london kusoo dhowo barnaamijka wasiir waan kusoo dhawahay ridwan
muddo ku dhow saddex bilood ayaa hadda xukuumadda soomaaliya ay jirtaa ee ra-iisul wasaare xasan khayre wasiirka waxaa tahay cadaaladda ilaa iyo hadda maxaa idin qabsoomay kula tahay gaar ahaan wasaaraddaada
run ahaantii guud ahaan haddii aan kaaga hadlo waxyaabaha ugu weyn oo hadda oo lagu faani karo oo aan isbedel aan ku arkay inkas mar kasta hore hore maadaama aan wadanku u tagay waxay ahayd qaabka shaqada waxaad og tahay shaqada markii hore dadka shaqaalaha waqtigay rabaan inay iska tagi jireen waxaa lasoo rogay wakti xadadan oo adi ka bilaawdo sideedii ilaa adi galbihii wakti laisku ogyahay waktigaas run ahaantii aada buu dhigriitadaa si fiican bay u dhaqan gashay waxaa kale kormeerad wasaarooyinka baday ku sameeyay guddiga maaragtay oo shaqada iyo shaqaalaha oo asigana horey shaqadaas u qaban jireenoo laakiin hadda aada effective u noqday guud ahaan waxaa la dareemay wadankii inay shaqo ka socoto waxaad moodaa in shaqada si fiican guud ahaan ay u socoto wasaarad ahaan dabcan markii lai magacaabay qiimeyn weyn baan ku sameeyey qiimeynta waxaa ka mid ahaa mid dalka gudihiisa iyo dibadiisba wixii laga qaban karo iyo wasaarad gudaheeda wasaarad gudaheeda dabcan waxaan isku dayay in shaqaalihii aan isku daba rido waaxyaha ka kooban tahay wasaaradana aan habkooda aan u qaabayo islamarkaas shaqadooda ay bilaabaan taas waa hirgashay waxaan kale ka sameeyay wasaarada dhexdeeda waaxa weyn oo sharci qorista iyo sharci dib u egista qaabilsan oo wadankan aan shuruucda la qorayo in maaragtay la geeyo ay tahay oo si fiican looga eego mase dib u eegis lagu sameeyo waaxdaasna waa hirgashay shuruucda dalka hadda meeshay ugu badan tahay hadda ay tagto marka wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dalka haddii ay u baahdaan arrimaha sharciga waxay imaanayaan xaruntaasad ula jeedaa ha waxaa weye wasaaradda nafteeda waxaa shuruuc badan laga rabaa ay qoraysaa jirto oo ay qoraysaa shuruucda kale wasaaraayinka soo qoraan markay soo qoraanna waa la keenaa ayagana waxaa dib u eegis ay ku sameeyaan wasaarada ay ku celiyaan taasna waa hirgashay waxaan kale isku daynay maadaama cabasho fara badan shacabka aan ka helaynay arrimaha cadaalad inaan maktab oo cabashadaas la keenaya aan dhisno weli lama furin laakiin waa lagu howlgalay maktabkaas hadda xaggee la geeyaa marka cabashooyinka dhinaca cadaalad darrada ah run ahaantii wasaarada dad baa u keena dad dad badanna way iska haystaan laakiin xafis oo arrimahaas qaabilsan baan hadda dhismihiis ku jirnaa xafiskii hadda qaban qaabadiisa socota insha allah waan dhammayn doonaa waxaan kale isku daynay in wada shaqayntii ka dhexaysay wasaarada iyo waaxda garsoorka marka waaxda garsoorka aan ku leeyahay maxkamada sare maxkamada rafcaanka maxkamada degmada iyo tan gobolka oo dhinaca xeer ilaalintii oo ayadana dhinaca kale ah iyo taliyaha usluub dhinacaas oo wasaaradana ayagana hoos imaana guud ahaan wasaarada xagga siyaasadda u qaabilsan tahay ayagana waxaa weye wadahadal iyo kulamo badan kadib waxaa noo dhexeeya shaqooyin aada iyo Waa aada u wanaagsan waa garta waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo dabcan marka laga hadlayo garsoorka soomaaliya dib u dhac fara badan ayaa ka muuqda ee, waxaa laga yaabaa eh, tusaale ahaan guddiyo badan inaanay weli dhisnayn sida gudi sida guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee guddiyo horey loo dhisay waxaa la leeyahay sidii loogu talagalay uma shaqeeyaan eh, sida guddiga dib u eegista garsoorka Een, mararka qaarkoodna xataa wada shaqeynta een, hay-adaha kale ee sida garyaqaanka guud iyo xeer ilaaliyaha ayaa laga yaabaa in in in maaragtay aanay caddayn marka maxaa hadda kaaga qorshaysan sidii eh, wax looga qaban lahaa arrimahaas oo xataa dhismaha maxkamadda sare ay ku jirto Eh, su-aashaas aada bay muhiim u tahay waxyaabihii u horreeyey oo aan hadda ka dhigtay eh, ahamiyada koowaad ay ka mid ahayd Eh, waxaan isku dayay in wadatashi guud aan sameeyo si loo dhisi lahaa guddiga adeega garsoorka Eh, sidaad hadda adag ku dhuf- ku dhufatayba waa guddiga adeega garsoorka waxaa waaye waa guddiyada ugu muhiimsan wuxuu la mid yahay eh, baarlamaan oo garsoorku uu leeyahay Eh, wadatashi dheer baa ii socda guddigaas in la dhiso oo guddi la jaan qaadi karo hadda dastuurka aan hadda haysano kaas wadatashadiisu waan ku jiraa waxaa kale ayadana meesha jirta eh, maxkamadda dastuuriga oo loo baahanaa iyadana in la dhiso guddiga adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuuriga labadaba sharcigii lagu dhisi lahaa way wa- waa la sameeyey oo- oo oo shuruucdaas waa waa la ansixiyey dabcan xukuumadihii hore aan saxeeyey.
xukuumadii hore la ansixiyey laakiin guddiga adeega garsoorka gudi golaha la yidhaha, golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda dastuur dastuuriga ahaa eh, jaajiskii noqon lahaa shan jaaj oo garsoore ayagana in eh, la magacaabo marka labadaas wada tashigooda socda insha allahu waa- waan rajaynaynaa inaan ku guulaysano waxaa kale ku haray saddex qiibood ayadana qaabalsan eh, garsoorka qiibta ugu horeysa oo ah eh, xeer ilaalinta xeer ilaalintu waxay hoos imaaneysaa garsoorka xafiiska xeer ilaaliyaha si fiican buu u shaqeynaya waan tagay Eh, shaqaale fara badanna waa joogaan laakiin eh, shuruucdii oo uu ku shaqeyn lahaa oo xafiiska qaab dhismeedkiisa ahaa eh, sharciga hore ku qornaa aada loogama faahfaahinin Eh, waxaan ku magacaabo establishment act oo sharci oo mandatekooda iyo shaqadooda si faahfaahsan looga sheegaya in la sameeyo ay ila tahay taasna wadatashigeedan ku jirna waxaa taas kula mid ah eh, xafiiska garyaqaanka guud oo asagana markii hore hoos tegi jiray markii dowladda militariga ahayd eh, xafiiska madaxweynaha markaas jiray kadibna haddii kumeelgaarkii dowladda isbedeshay oo ay executive ay noqdeen golihii wasiirada kadibna eh, garyaqaanka guud hadda jooga soo magacaabeen golihii wasiirada eh, gol- eh, wasiir yani ra-iisul wasaarihii hore marka weli eh, sharcigiina uu leeyahay weli uu hoos tagayaa xafiiska madaxweynaha sharcigaasna hadda dib u eegis baan ku sameynay eh, si loo waafajiyo habka Waa gartay.
habraaca oo dastuurka cusub isagana haddii howl baa ku socota sharcigaas eh, dib u eegistiis waa la sameeyay haddana wadatashigiis ayaa socda in la geeyo eh, baarlamaanka aya- aya- ayaan u baahannahay guddiyi labaa ii dhiman Waaya.
guddiga eh, waxaa ii dhiman xafiiska maaragtay looyarada ayagana sidaas oo kale in la qaabeeyo Eh, wadatashigiina saa socda marka guddiga kale oo muhiimka ah wasaarada dhisayso guddiga la dagaalanka musuq maasuqa oo run ahaantii xukuumadan markay soo gashay waxyaabaha badan oo ay ka hadashay la dagaalanka musuq maasuqa inuu ugu weyn yahay Eh, nabad iyo noolal ah, yani eh, shacaarkii ahaa oo musuq maasuqa in lala dagaalamo ay ku jirtay eh, si noolaal loo heli lahaa nabadna loo heli lahaa Eh, sharcigaas kolley isagana waa diyaarsan yahay Eh, Waa waxaan rajaynayaa khamiistii horaa la geeyey eh, golaha wasiirada waxaan rajaynaynaa khamiistan soo socota beri insha allahu inay inay ansaxiyaan golaha wasiirada guud ahaan eh, arrinta garsoorka aada baan maaragtay ugu baraarugsannahay Eh, waxaana hadda aan isku xirnay garsoorka iyo iyo iyo iyo iyo iyo amniga Waa garta- Waxaa waa- waa weeye usoo shicaarku noqon- wuxuu yahay waa usoo marka- noqon doonaa su-aashaas eh, laakiin marka garsoorka laga hadlayo een, waxaad moodaa in sidii loogu talagalay aan loogu guuleysan tan iyo eh, shirkii carta eh, dowlad kasta waxay sheegi jirtay inay wax weyn ka qaban doonto garsoorka Em, ilaa iyo haddana waxaad moodaa weli inaanay fari ka qodnayn maxaa hortaagan oo caqabado ah oo oo diidan in garsoorka soomaaliya uu shaqeeyo run ahaantii arrintaas hadda eh, markaan aan baaritaan ku sameeyey oo hata new york markaan tagay dad badan baa i weydiiyey internationalka ah Eh, waxyaabaha la iga weydiiyey horta eh, commitmenta oo oo rasmi ah inay ka jirto eh, xukuumadda nafteeda Eh, commitmentigaas hadda waa jira eh, in garsoorka waxa laga qabto teeda kale garsoorkeena markaad fiiriso eh, qiibo fara badan buu iskugu jira Eh, waxaa soo galaya common law oo ingiriiska ah civil lawgii oo talyaaniga ah shareecada islaamka oo asaas u ah xeerkii oo asigana meel uu kasoo galayo dad badan oo waxa qoro horta systemkii way ku Wax badan baa wareersan isku dhex yihiin jira.
wax badan baa isku dhex jira waa garta dadka lagu soo tababaray oo garsooraha soo baranayana haddaad fiiriso dad oo wadamada carabta kusoo bartay shareecada islaamka dad badan oo wadamada yurubta ay kusoo bartay Marka tababaro ayagana.
kala duwan ay qabaan, Tababa- xataa tababaro kala duwan iyo garsoorayaashu.
aragti kala duwan baa meesha jirto waa garta hadda laakiin waxaan isku dayahaynaa inaan sameyno macahad lagu tababaro insha allahu dadkaas kala duwan Waa laiskugu gartay.
keeno
macadkan marka een, dabcan eh, qorshihiisa aad ku jirtaan muxuu qaban doonaa macadku macadkan wuxuu qaban doonaa horta inaan helno hab eh, qaab oo curriculum mise manhaj laisla ogyahay in la helo wadanka oo lagu tababaro garsoorayaasha Mhm.
xeer ilaaliyaasha iyo kaaliyaasha iyo iyo iyo iyo qareenada iyo iyo jaajiyaalka kulli lagu tababaro waa in la helaa Eh, cid xirfad u leho ku takhasustay arrimahaasna in la helaa marka macadkaas yani waan ku tala jirnaa inta Waaya.
nagu qaataba intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay wasiirka cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida mikrofoonka inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay dhegeystayaal mar kale ciid wanaagsan maxamed cabdi sandheere ciid wanaagsan adiguna maxaad inoo haysaa ciid wanaagsan eh, adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheenuba waxaan eh, jeclahay maadaama aynu ciiddii galnay inaan soo qabto hees ay laba dhallinyaraa wada qaadaan laba fanaanin waxaan filayn reer minneapolis yihiin marka xaga maadaama muddo ku noolaan jiray xaggaas anoo yar xaglinayaa heesta magaceeda waxaa la yidhahdaa ku calmaday habeenkii ciidda fanaaniinta wada qaada waa deeqa bilan iyo yaasiin cabdi marka caawa calmashan annaga laftigeena gelaynaa haye marka haddee dadweynahan u kala baxno
kucalmaday habeenkii ciidu kucalmaday habeenkii ciidu cawana agtayda joogta gabdhaho ciyaaro labis xiran cajabiya dhaqankii ciseeyo inamadu cabiraya
waayo dhegeystayaal heestaasi ee ku calmaday habeenkii cidda ayaan idinkaga tegayaa anigoo maxamed cabdi jaamac buulle jaamac bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada viole waxaannu idin leenahay sidaas iyo ciid wanaagsan